gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar abuukar shirac cali ayaa magaalada caynaba ku qabtay kulan looga hadlayay nabadda iyo nadaafadda gobolkaasi daafurka kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday dowladda hoose ee magaalada caynaba bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar abuukar shirac cali oo daafuray shirka ayaa ka warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka intuu socday afar qodob baa shirka kasoo baxay kow in nabadgelyada la ilaaliyo xaaladana lala socdo qodobka labaad in loo diyaargaroobo doorashada iyo lana fuliya amarkii madaxweynaha uu labada qodob ahaa qodobka saddexaad waxaa weeyaan in kormeer lagu sameeyo halka laga dhisay qayriyadda oo ah balliga weynaada degmada caynaba si aan biyuhu ugu xidhmin gobolka ama degmada ama magaalada aan waxyeelou keenin lagana qayb qaato kuleel gacanta ku haysee maarta farsamo yaqaaninta ah wixii talo kudhinayo qodob kale waxa weeyaan in la fuliyo go-aamadii hore kasoo baxay shirarkii hore ee ku saabsanaa ka qayb qaadashada dowdhaha laamaha wasaaradaha ee maaragtay isuduwayaasha iyo gobolkuba in laga qayb qaato bici magaalada wadadii la qaatay in go-aankeedii la fuliyo oo sidii maaragtay ahayd loo fuliyo inay la shaqeeyaan maayirka degmada caynaba oo si wacan haddana hawsha u wada qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulanka ayaa ka mahad celiyey kan maanta runtii waxaa ka soo baxay midho ah in wax la wada qabsado in gacmaha la ysqabsado nabadgelyada la ilaaliyo gobolka horumarintiisa laga shaqeeyo iyo bilicdiisa xog badan la kala helay shirkani wuxuu daaran yahay waa shirkii hortaa bilaha ahaayee bishiiba labada jeer la qaban jiray isuduwayaasha gobolku kaga warbixin jireen hadba xaaladee halkay marayso iyo barasaabka waayo bulshaa loo shaqaynayaa maadaama bulsho loo shaqaynayo in marba wixii la qabtay waxa qorshaysnaaye qabsoomi waaye sababtay u qabsoomi waayeen iyo qorshaha bisha dambe iyo sanadkoo dhammaanaya oo gebageba ah waxaba insha allah waxaan rajeey ayaanu maanta shir aada u muhiima barasaab ku-xigeenka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa abukar shida cali kulankan ayaa qayb ka ah dardargelinta horumarinta nabadda iyo nadaafadda gobolka saraar iyo degmooyinka hoos yimaadaa